magaalada kismaayo iyo weliba kudareere oo gebagabo ka dhowaa dhismo wadooyinka naskajara laami iyo han interloge oo lanka talagelaya xaafadahaas iyo bulshadan ku faa'iidaysadana islamarkaana kor laanka qaada isku socodka dadka iyo baabuurta iyo horumarinta ganacsiga gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed oo shirjarayda ku qawaday xafiis ayaa ka dhawaaq iyo dhawaana bilaabayana dhismo wejiga saddexaad ilaa iyo saddex wada oo laame sidaas darteedna dadka dhismayaalka kale hareero wadooyinka iyo banayana si holo anfududaata magaalada waxaa ka socday mashaariic waaweyn haddana kuwo badan baanu soo saxiixnay sanadkaana waxaan u bixinay sanadkii mashaariicda sanadkan labada kun labaatan iyo shan iyo labada kun iyo labada kun labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan sanadahaas aan u qaadanan inay yihiin waxaa hadda bilaabmi doona bishaan gudaheeda oo xilliga aakhirada u dambeysa qeybtii saddexaad ama backage tree ee wadooyinka mashruuca nagaag waxaan u baahan nahay in loo diyaargaroobo guryaha kusoo dhow laamigana laga durko qof walbana iska saaro mas-uuliyad sidii mashruucaas wadooyinkaas saddexdaa loo fulin lahaa wadooyin ka hadlayna waxaa weeye wadada majango iyo wadada godka dhuxusha oo wadadan v af madow ka dhacdo iyo wadada kabora saddexdaas wado weeye way bilaabanayaan dadkuna waxaa la rabaa sidii loo qorsheeyey injineer loo qorsheeyeen iyo calaamahay sameyn la raaco waxaan rajaynaynaa sidii aynu horey ugu samaynay inaynu arrintaasna u fuli doonto waan idinka mahad celinayaa shaqadii hore aad nala qabateen waxaan rabnaa inaynu asaasno magaalo qurux badan magaalo cagaaran magaalo soomaali ku faanto magaalo reer kismaayood ku faanaa magaalo jubbaland ku faanto magaaladaas marka noocaas markaan samaynayno waxaa dhici karta in caqabad badan ka yimaadaan oo maxay yihiin caqabadaha waxaa ka mid ah mid waddo goostay oo sharciga dhaafay dowladnimada iyo sharciga islaamkuna midna ma ogola in dadka wadooyinka laga goosto waddadii marka la xirto waa la furayaa go-aanka dowladda hoose waaye meel looga leexan mayo dhinaga kale gudoomiye cumar cabdulaahi maxamed iyo shacabka ka dhaqan magaalada kismaayo anka baaqi iyo ka shaqeeyana nadaafadda si taasiilanka hortaga iyo iska diiwaangeliyana shirkado qaadayeen qashinka si lan ilaaliya nadaafada iyo bilcida magaalada waxaynu samaynay dirinajo waaweyn oo loogu talagalay inay biyuhu maraan waxaa raba nadaafaddoo la ilaaliyo waa ku mahadsan yihiin dadka guryahaas ku leh agdegan way ka shaqeeyeen wayna ilaaliyeen waa ku boorinaynaa inay sii ilaaliyaan mana aqbalayno in waddo dhan oo biyaha loogu talagalay dirinajada biyaha loo inu qaado in laga dhigo meel qashinka lagu garo marka waxaan u baahan nahay in la ilaaliyo dirinajada xilli roobaa soo dhow oo aan biyuhu marin magaalada maanta waxay maraysaa nadaafadeedu boqolkiiba toddobaatan waan uga mahad celinaa shacabka reer kismaayood oo nala ka qayb qaatay inay magaala nadiif ka dhigaan aada iyo aada baan ugu mahad celinaynaa waxaan u baahannahay inta hadhena inaan dhammaystirno dadku iska diiwaangeliyaan shirkadaha qashinka qaada si adeeg fiican ay u helaan oo qashinka loo qaado qashinku intuu kuu jiro yaa caafimaadku kuu jiraa haddii qashinku kugu dhowaado waxa weeye dee caafimaad darro baa kugu dhowaatay haddii qashinku kaa fogaadana caafimaadkaaga waa fiicnaanaya marka waxaan u baahan nahay in magaalada qashinka laga ururiyo oo loo geeyo hay-adaha kambanida ku shaqada leh arrintaasna waxaan raa inaan ka wada shaqayno waxaynu u baahan nahay inaynu samayno magaalo nadiifa magaalo cagaaran magaalo qurux badan magaalo wadooyin fiican leh taasna waxaan ku samayn karnaa inagoo wada soconna reer kismaayow aan ka wada shaqayno inaynu maslaxadda magaaladan ka shaqayno waan idinka mahad celinayaa shaqadii hore aad nala qabateen